الله الرحمن الرحيم باب من أكل يوم عاشوراء فليكف بقية يومه waxau baabkani ka hadlayaa ruuxa maalintii caashuuraa waa tobanka muxarame wax cuna ee bimacnaa waa beriistay isagoo afuray oo aan soomanayn falyakufa baqiyata yowmih maalintiisaa caashuura inta ka hadhay waxa weeye ha soomanaado oo ha ka joogsado cuntada macnaha waa qofkii isagoo iska quraacdo iska afuray waagu u beriyey oo aan soomanayn marka uu ogaado maalinta intaa u hadhay ha iska soomanaado mar haddaanu ogeyn ajriga iyo abaalkana waa leeyihi can irubayic binti mucawid bni cafraa waxaa laga wariyey saxaabiga saxaabiyadaas radia allaahu canha qaalad inay tidhi arsala rasuuluullah rasuulka alle sala allahu calayhi wasalam waxa uu u fariin diray hadaata caashuuraa maalintii caashuuraa ee muxaram tobankeeda ahayd waxa uu u fariin diray ilaa qura al ansaar ansaar magaalooyinkeedii ayuu u fariin diray allatii xawla almadiina magaalooyinkaas oo waxa weeye madiine hareeraheeda ahaa yacnii tuulooyinkii iyo magaalooyinkii madiine ku hareeraysnaa ayaa rasuulku sala allahu calayhi wasalam maalintaa u fariin diray fariinta uu dirayna maxay ahayd man kaana asbaxa saa'imaa ruuxa waa beriistay isagoo sooman ee soom waagu ugu beriyey falyutima sawmah soomkiisaa ha taam yeelo ha dhammaystiro waman kaana asbaxa muftiraa qofka waa beriistay isagoo afuran oo aan soomanaynna falyutima baqiyata yowmih maalintiisaa inta u hadhay markay fariintaasi gaadho ha taam yeelo oo macnaha ha iska soomanaado maalinta inta u hadhay ajrigiisana waa leeyihi oo macnaha qofkii dee khabarka iyo warkuba soo gaadhay goor barqaa isagoo iska afuray soonna aan xalay niyoon yacni maalinta inta u hadhay ha iska soomanaado fa kunnaa markaa waxaanu ahayn bacda daalika intaa dabadeed nasuumuhu kuwii sooma waxaa markaa raawigu uu yidhi intaa dabadeed waxaanu ahayn kuwii sooma caashuuraa wa nusawimu sibyaanana carruurtayada yaryarna waanu soomin jirnay asikaara ee yaryar oo minhum iyaga ka mid ah in shaa allahu tacaalaa waxaanu ahayn buu yidhi markaa yacni bacda dalik intaa wixii ka dambaysay nasuumu wa nusawimu sibyaanana asikaara minhum yacni annana waanu soomi jiray carruurtayada yaryarna waanu soomin jiray wanadhabu ila almasjid masaajidka ayaanu tegi jiray oo aanu carruurtana u kaxaysan jiray fanajcalu lahum allucbata min alcihni waxaanu u samayn jiray markaa waxyaabaha carruurtu ay ku ciyaaraan oo suufka aanu uga samayn jiray si ay wakhtiga isku dhaafiyaan fa idaa bakaa axaduhum midkood markuu ooyo cala aطacaami ee cuntada uu ooyo acطaynaahaa iyaahu waxaanu siin jiray waxyaabaha ay carruurta ku ciyaaraan ee suufka laga sameeyey ayaanu siin jiray cinda aliftaar yacnii ilaa ay ka gaadhayso taqdiirtu waxa weeye xataa yakuuna cinda aliftaar ilaa wakhtigii afurka laga gaadhayo xadiidka waxaa laga qaadanayaa awalan in maalmaha dee fadliga badan ee caashuuro ama carafo ee soomkooda la sunneeyey ruuxa warkoodii uu soo gaadho goor dambe isagoon dee warba xalay u hayn yacni markaa khabarka uu soo gaadhay laga bilaabo inuu waxa weeyaan iska soomanaan karo oo cuntadana uu ka joogsan karo ajrigiisi iyo abaalkiisiina uu leeyahay waayo dee isagu khabarkuba markaasunbuu soo gaadhay marka markaa uu warka maqlay inuu ka joogsado cuntada soomkana waxa weeyaan intaa maalinta u hadhayna uu soomanaado ayaa fadliga iyo abaalka ugu jira arrinta labaad ee xadiidka laga qaadanaya waxay tahay in saxaabada rasuulka ridwaanullaahi calayhim caadadooda ay ka mid ahayd carruurtooda inay soomiyaan innaka waxaa laga yaabaa nin dhanoo shan iyo toban jir oo qaangaadha ama ku dhow in waalidku uu yidhaahda iska daa soomka waad ku dhimanaysaa meesha waad ka baxdee yacnii innaka caadada waalidka ubadkooda ay kula dhaqmaan waa in iyagoo muujinaya inay u naxariisanayaan soomka laga daayo iska dhaaf sunnaha eh kani waa sunnihii faralkii ayaa laga yaabaa inaad aragto carruurta qaarkood hadda rag waaweyn oo laleeyahay iska da meesha waxa weya waad ka baxaysaa ma awoodi kartid macnaha taasi daliil waxay u tahay dee sida aynu u kala fognahay innaka iyo dhaqankii saxaabadu waxaana xaqiiqadu ay tahay ilmaha yar naxariistiisu waxay ku jirtaa in lagu barbaariyo cibaadada iyo daacada ilaahay siday naxariistiisu ugu jirtaa dee ilmaha yari maanta haddaad ku ababin weydo diinta iyo cibaadada iyo daacada rabbi oo uu cisyaan iyo cibaado la-aan ku koro maxaad u korisay weligaa haddaad naaxinaysay ood wax walba ka dharginaysay laakiin maxaad u naaxisay ood u korisay dee sow naar maaha hadduu cibaado uu ku barbaari waayo oo isagoo qaan gaadhay oo taabo galoo weynaaday bilaa cibaado uu noqdo cisyaan ku dhaco waxaad u korisay naarta jahannama janna umaad korine jahannamaad u korisay oo lagaga jaraya yani xoolaha daaqaya dabaaxadee la qalanayo muxuu dhaamaa waxba ma dhaamo marka marka calaa kullin yacni caruurta iyo sibyaanta iyagoo yaryar in lagu ababiyo cibaadaadka weliba cibaadaadka nafta ugu mashaqada badan iminka naftu soomka yani iyo cibaadaadka waxaan ujeedaa salaada iyo cibaadaadka kale waxaa laga yaabaa inay u saalanta laakiin cibaadada soomku waa cibaado u baahan tarbiyo iyo adkaysi iyo qofka in lagu ababiyo lagu layliyo u baahan maa cibaado qof walba dee dadkeennaa waaweyn ayaaba inagu adag tahay inaynu soonno sunnaha ilaa man raxima allah marka calaa kulli xaal yacni waa arrin ay tahay inaynu ku dayanno oo ubadkeenna iyo awlaaddeenna aynu ku barbaarinno soomka waayo waxaad garanaysaa ilmaha yaree cuntada markuu arko cuntada u ooyayaa dee waa sabi yar soomahoo aada u yar waayo xataa ilmuhu markuu yaro roonaadu weynaado dee inuu gaajo badan dareemo mooyaane laakiin cunto u ooyi maayo laakiin ilmaha yaree cuntadu arka ku ooyaya ee waxyaabahan lucbatul atfaal carruurta ay ku ciyaaraan lagu aamusiinayaa dee intuu leegaya waad garan karta waa ilmo aada u yar kuwa maanta aynu soomka kala cabsanaano intay ilaaleegyihiin waa garanaysa iska dhaaf sunnaha eh waajibka lagala cabsado baabu siyaami shacbaana baabkana waxa uu ka hadlayaa bisha shacbaan soomkeeda can abi salamata waxaa laga wariyey qaala inuu yihi saaltu waxaan weydiiyey caaishata caaisha radia allahu canha can siyaami rasuuli illaah rasuulka alla soomkiisii ayaan weydiiyey sala allahu calayhi wasalam oo faqaalad markaa waxay tidhi kaana yasuumu waa soomi jira rasuulku sala allahu calayhi wasalam xataa naquula ilaa aanu nidhaahno qad saama wuu soomayba bishan oo dhan oo maba afurayo wayuftiru waa afuri jira rasuulku sala allahu calayhi wasalam xataa naquula ilaa aanu nidhaahno qad aftara waabu afuray bishan oo dhan oo soomi maayo yacni soom buu dabada isugu xidhi jiray ilaa aanu nidhaahno malaha maba afuraya bishan haddana afur buu dabada isugu xidhi jiray ilaa aanu nidhaahno bishan malaha maba soomayo walam arahu ma arag bay caaisha tidhi saa'iman isagoo sooman min shahrin bilqatu weligay aghara yacni in ka badan min siyaamihi soomkiisii uu soomi jiray min shacbaana bisha shacbaan waxay tidhi caaisha weli ma arag bil uu uga soom badsaday xagga sunnaha soonka shacbaan shacbaan buu ugu soom badnaa kaana waxa waa nabigu yasuumu kii sooma shacbaana shacbaan kullahu dhammaantii kaana yasuumu waa soomi jiray nebigu shacbaana shacbaan ilaa qaliilaa in yar mooyaane inta badan waa soomi jiray hada alxadiid waxaanu ka qaadanaynaa ama laga fahmayaa bisha shacbaan soomkeeda nebigu sala allahu calayhi wasalam inuu farabadin jiray lafdiga a kaana yasuumu shacbaana kullahuna lafdigaa kullu loolama jeedo maanta cumuum bishii oo dhane waa mucdamahu yacni kaana yasuumu shacbaana kullahu ay mucdamahu yacni bisha shacbaan mucdamkeeda weeye oo lafdigaa caamka tusinaya maanta waxa weeyaan looma jeedo cumuumkii ah waa cumuumkiisii barh ka mid ah oo way dhacdaa in yani caamku soo arooray iyadoon loo wada jeedin cumuumka bacdu afraad alcaam un maqsuudka u yahay tanaa ka mid ahoo shacbaan oo dhan in la caam yeelo looma jeedo eh waa barh ka mida oo weliba mucdamkeeda ah waxaa fasiraya ereyga kullahu ay mucdamahu inay tahay lafdiga ka dambeeye kaana yasuumu shacbaana ilaa qaliilan taasaa caddaynaysa in loo jeedo inteeda badan ayuu soomi jiray ee aan loo jeedin dhammaanteed baabun fii sawmi surari shacbaana baabkana waxa uu ka hadlayaa shacbaan barhtankeeda soomka la soomo can cimraan ibni xuseen waxaa laga wariyey radia allahu canhuma ana rasuula allahi rasuulka alla sala allahu calayhi wasalam qaala inuu ku yidhi lahu cimraan aw liaakhara ama saxaabi kale inuu ku yidhi asumta miyaad soontay min surari shacbaana bisha shacbaan barhtankeedii miyaad soontay qaala markaa waxau idhi laa maya qaala waxau idhi faidaa aftarta haddaba markaad afurto macnaha bisha ramadaan markaad ka afurtee bisha ramadaan ay dhammaato faidaa aftarta macnaha waxa weeyaan dee shawaal markay kuu soo gashee ramadaan aad ka afurto fasum yowmayni laba maalmood soon yacni beddelka halkii shacbaan aad barhtankeeda afar iyo tobankeeda iyo shan iyo tobankeeda aad ka soomi lahayd wasadka ama bartanka shacbaan beddelkeedii waxaad soontaa laba maalmood ayaa u yidhi baabu itbaaci ramadaana bisiyaami sittati ayaamin min shawaal markaa shay sunna ah qofka hadduu sheega dee inuu qallayn karo uu ka daba tegi karo ama rawaatibtii salaada ha noqoto ama soon sunna ha noqoto qofkii inuu ka daba tegi karo ayaa waxa weeyaan xadiidku daliil u yahay oo qallayn karo baabu itbaaci ramadaana bisiyaami sittati ayaamin min shawaal baabkanna waxa uu ka hadlayaa bisha ramadaan in la raaciyo lix maalmood oo shawaal ka mida soonkeeda can abi ayuubi alansaari waxaa laga wariyey radia allahu can ana rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama qaal in rasuulka alla uu yidhi man saama ramadaana bisha ramadaan ruuxa sooma uma atbacahu dabeed raaciya sittan min shawaal lix maalmood oo shawaal ka mida raaciya kaana waxa uu ahaanayaa soonkiisaasi ka siyaami dahri sida sanadka soonkiisii oo kale ayuu ahaanayaa waxaa rasuulku yidhi sala allahu calayhi wasalam ruuxa bishii ramadaan sooma lix maalmood oo shawaalkiiyana raaciya waxay la mid tahay nin sanadkii oo dhan soomay siday ula mid tahay waayo lianna alxasanata bicashri amhaaliha man jaaa bilxasanati falahu cashru amhaaliha ayaa alla yidhi subxaana marka maadaama xasanadii walba toban jeer la libinlaabayo ninka ramadaan soomay lixda shawaalna raaciya waa nin sanadkii oo dhan soomay oo siday u tahay bisha ramadaan waa soddon maalmood maalintiiba toban jeer haddii la labinlaabayo soddonkii cisho maxay u dhigmaan marka toban lagu dhufto saddex boqoloo maalmood lixdii maalmood ee shawaal marka maalintiiba toban jeer la liminlaabo ee tobanaad ku dhufato lixdii cishona maxay noqdeen lixdan maalmood bishii ramadaan iyo lixdii shawaal marka toban lagu dhuftay lix iyo soddonkaa cisho maxay noqdeen saddex boqol iyo lixdan maalmood soo maaha dee miyaan ahayn cadadu ayaami sana tiradii maalmaha sanadka maanay saddex boqol iyo lixdan ka ahayn ama si kale haddaynu u dhigno dee waxa weeyaan soddonkii ramadaan marka maalintii walba ay toban noqoto waxa weeyaan waa toban bilood soo maaha lixdii shawaalkana maalintiiba markay toban noqoto dee lixdankii maalmood laba bilood maana ahayn markaa bishii ramadaanna markay toban bilood u dhigantay ilan maalintiiba toban bay u dhigantahay toban bilood markay noqoto bishii ramadaan lixdii maalmoodna ay laba bilood noqdeen labaiyo tobankii bilood ee sanad kasto sidaa kuma dhanna de marka calaa kullin waxaa loo yidhi kaana ka siyaami dahri lix iyo soddonkan maalmood baa maalin walba toban jeer marka la libinlaabo tiradii maalmaha sanadkaoo dhan bay u dhigantaa waxay culimmadu markaa isku khilaafeen uma atbacahu sittan min shawaal maxaa looga jeeda yacnii ninka bishii ramadaan sooma dabadeed raaciye lix maalmood oo bisha shawaal ka mid ah raacintu maxay ku suuroobaysaa ma waxa weeye lix maalmood oo bishaa shawaal ka mid ahun ama ha ugu horayso ama ha ugu dambayso ama dhexda ha ku jirto mise waxaa loo jeedaa itbaaca sidaa ramadaan markay u dhammaato ee laga afuro ee la ciido bacda yowmi alciid maalinta ciidulfidrida dabadeedba inuu ku xidhiidhiyo lixdii maalmood oo weliba isku wada xiga mise saasaa loo jeeda alimaamu nawowi sharaxiisa saxiixu muslimka mujaladka afraad safxada boqol sideetan iyo lix waxa uu yidhi qaala asxaabunaa asxaabteedu waxay yidhahdeen buu yidhi marka asxaabtooda wuxuu uga jeedaa shaaficiyada ilan shaafici buu ahaaye waxau yidhi markaa imaamu nawowi waxay asxaabteeda shaaficiyadu ay yidhaahdeen waalafdalu an tusaama sittatu mutawaaliyatan caqiba yowmi alfitri waxa fadli badan in la soomo lixda maalmood oo isku xiga ciidulfidrida dabadeed maalin alla maalinta la ciido ciidulfidri dabadeed inta la bilaabo lixda maalmoodba sanka in laysugu sugo laysku xidho oon waxba loo dhexaysin ayaa fadli badan buu yidhi laakiin fa in faraqahaa hadduu kala geeyo oo maanta intuu soomo haddana waxa weeyaan toddobaad kadib maalin kale uu soomo yacni tafriiqu waa in maalmo u dhexeeyaan oona isku xigin wuxuu yidhi marka fain faraqahaa hadduu kala geeyo oonuu isku xijisin lixdii maalmood wa akharahaa can awaa'ili shawaal bisha shawaal awalkeediina dib uu uga dhigo oo aanu ku xijisiin ciidulfidridii ilaa awaakhirihi oo yacni bisha shawaal aakhirkeeda uu dib ugu dhigo xasalat fadiilatu lmutaabacati fadligii raacinta ee mutaabacadu waa xasilayaa oo uma atbacahu sittan min shawaal itbaacii wuu xasilo wuu raaciyey waa xataa haddii aanu isku xijisin maalmaha awalkii bishana uu dib uga aakhiriyo uga dhigo liannahu yasduqu annahu atbacahu sittan min shawaal waayo wuxuu yidhi imaamu nawowi dee waxaa ku rumoobaya ruuxa inuu lix shawaala ramadaan raaciyey macnaha wuxuu yidhi uma atbacahu sittan min shawaal waxa fadli badan iyagoo isku xiga inuu ku xidhiidhiyo ramadaanta oo maalinta ciidulfidriga dabadeedba u bilaabo sidaasaa fadli badan laakiin wuxuu yidhi haddii uu kala geeyo inuu maalmaha xidhiidhin ama se awalkii bishaba uu ka aakhiriyu dib uga dhigo haddana fadiiladii itbaacu way xasilasaa uun waayo dee nebigu wuxuu yidhi uma atbacahu sittan min shawaal dabeed raaciya lix maalmood oo shawaal ka mid ah waxaa culimmadu yidhaahdeen sittanna waa nakiro oo nakiraduna waxay faa'iidaysaa cumuum marka waa lix maalmood oo shawaal ka mid ah uun lixdaasi waxay caam yeelaysaa lix kasta oo bisha ka mid ah awalka ha noqoto aakhirka ha noqoto awsadka ha noqoto marka calaa kullin waa masale ay culimmadu markaa ay tilmaameen in meel kastoo uu ka soomo iyo sifo kastuu ka soom u soomo ama ha xidhiidhiye ama ha kala geeye in matluubku uu yahay fadligu uu ku xasilayaa inuu lix maalmood uun bishaa shawaal ka soomo laakiin waxa uu imaamu nawowi tilmaamayaa dee sida afdalkii inay tahay inuu isku xijisiiyo kuna xidhiidhiyo waxa weeyaan yowmulfidrida marka dabadeed oo aanu kaba aakhirin inay sidaasi afdal tahay waana sida qofka u sahlan oo waad garanaysaanoo ruuxu siduu isku leeyahay maantaad soomi iyo barraad soomi haddii uu ku xijisiin waayo waxba laga yaabaa dad fara badan shawaalkuba inuu sidaa ku dhaafo ama maalin ama laba ama dhammaanteed ay wada dhaafto markaa sida afdalka ah qofkana u sahlan ee waxa weeyaan aadka ugu fududi waa sidaa imaamu nawowi uu tilmaamay in laysku xijisiiyo ay noqotona bacda yowmi alfitri sidaas ayaa ruuxa aada iyo aada ugu sahlan haddii aanu sidaa yeelinna fadiiladii mutaabacada wuu helay ee may seegin baabu tarki siyaami ayaami cashri dilxija baabkana waxa uu ka hadlayaa tobanka maalmood ee dilxija ee fadliga badan soonkooda iska daynta la iska daynayo waa maalmaha ilaahay ku dhaartay waalfajri walayaalin cashrin waa maalmuhu nabigu lahaa sala allahu calayhi wasalama maa min ayaamin alcamalu fiiha afdalu min hadihi alayaam alcamalu saalix axabu ila allah min hadihi alayaam waa maalmuhu rasuulku lahaa sala allahu calayhi wasalam ma jiraan maalmo camalka saalix ee wanaagsan iyo cibaadada la sameeyaa ay ka fadli badantao ilaahay uu ka jecel yahay maalmahani yacni maalmahani waa min afdali alayaam walidaalika ayaa culimmadu ay isweydiiyaan maadaama fadiiladani ay ku soo aroortay cashru dilxija cashru lawaakhir fii ramadaanna fadiilo badani ay ku soo aroortay dee ayu lcashrayni afdal labada cashara ama labada tobnaad kee fadli badan marka sheekhulislaam iyo aimo badani waxay tilmaameen yacni bixasabi ayaami sana sanadka maalmihiisa marka la fiiriyo waxa ugu fadli badan ayaamu cashri dilxija bixasabi layaali sana habeenka yacni sanadka habeenadiisa marka la fiiriyana waxaa ugu fadli badan cashru alawaakhiri min ramadaan oo habeenada sanadka waxaa yacni tobanka ramadaanka ugu dambeeya ay ugu fadli bateen habeenada sanadka oo dhan lianna fiiha leylat lqadri leylatulqadrigii baa ku jira maalmahan cashru ayaami sanana waxay tobanka dilxijo ugu horeeya ay maalmaha sanadka oo dhan ugu fadli bateen lianna fiiha yowma carafa waayo maalintii carafa ayaa ku dhex jirta can caaishata caaisha markaa waxaa laga wariyey radia allahu canha ilahi rallaa ka ade qaalad inay tidhi maa ra'aytu rasuula allah rasuulka alla ma arag sala allahu calayhi wasalama saa'imaa kii sooman fi lcashri tobanka dilxija qatu weligay haddaba xadiidkan ishkaal baa ku sugan waxaa ishkaalku kaga sugan yahay yacni haddii laynagu tarqiibiyo laynagu booriye tobankaa maalmood ee fadliga badan cibaadadooda iyo taacadooda min afdali alacmaalna ay ka mid tahay salaada marka laga yimaado cibaadada soomka xadiidkanna daahirkiisa ay ka muuqato in la karaahiyeystayba oo aanay bannaanayn soomka maalmahaas kayfa aljamcu culimmadu markaa waxay yidhahdeen horta waxaa shaki la-aanah maadaama maalmaha laynagu tarqiibiyey soomkooda oo laynagu booriyey inuu soomku ka mid yahay cibaadaadka fadliga badan ee loo baahan yahay tobanka maalmood in waxa weeyaan la sameeyo allaahuma ilaa maalinta sagaaloodka ee carafa qofka xaajiga ee carafa taagan mooyaane kaasun baanay sunnadu ahayn inuu soomo oo dee maalinta wuquufka carafa qofka xaajiga ee carafa taagan si uu daacada iyo dikriga ugu xoogaysto awood iyo tamar ugu helo maaha sunno inuu soomo dadkaan xujaajta ahayn ayay sunno tahay inay soomaan marka maalintaasoo qofka xaajiga ah laga soo reebay inaanu soomayn mooyaane laakiin maalmaha cashru dilxija in soomkoodu ka mid yahay acmaasha laynagu tarkiibiye la libilaabayo shaki ma laha soomkuna uu fadli badan yahay xadiidkan caaishana culimmadu waxay kaga jawaabeen imaa in la yidhaahdo yacni maan arag nebiga oo soomay inay uga jeedo licaaridi maradin aw safarin aw hayrihima yacni iyadoo safar iyo socoto ay la soo deristay oo u baxay ama xanuun iyo marad iyo wax lamidii uu la soo darsay oo ay uga jeedo maan arag isagoo soomay weligii oo ku sugan fii xaalati almaradi aw isafar caaridkaa inay u jeedo iyo in waxa weeyaan lagaga jawaabo hadalkay leedahay maan arag annahaa lam tarahu saa'iman fiih inaanay iyadu arag isagoo sooman hadday caa'ishi ka warbixisay ama ka warrantay can cadami ru'yatiha inaanay iyadu aragna ka laasimi maysa annahu lam yasum inaanu soomin oo de iyadu waxay ka warantoon bixasabi cilmiha wa ru'yatiha yacnii cilmigeedii intay ka ogeyday ka aragtay ayuunbay ka warbixisay marka imaamu nawowi iyo kayrkiiba sidaasay ku jamciyeen oo waxay yidhahdeen maalmaha cashru dilxija waa maalmaha ugu fadliga badan ayaamu sana ee laynaguba tarkiibiye camalkiiyo cibaadada min afdali ilacmaalla de waxaa ka mid a cibaadatu sawm marka caaisha odhaahda ay leedahay maa ra'aytu waxay ka warantay ru'yadeeda ee kamay warramin can xaqiiqati alamri oo xaqiiqatu lamri nebigu haddii caarid safar iyo marad aanu ku iman waa soomi jiray laakiin iyadu inaanay arag ayuunbay tilmaantay baabu sawmi yowmi carafa maalinta carafa soomkeeda ayaa baabkana uu ka hadlayaa can abi qataadata waxaa laga wariyey radia allaahu canhu ilaahi raallah ka ahaaday rajulun ata anabiya inuu nin nebiga u yimid sala allahu calayhi wasalam faqaala markaa waxau ihi kayfa tasuumu oo rasuulkii allow sideed u soomtaa maalintan faqadiba rasuulullah rasuulka alla markaa sala allahu calayhi wasalama waa ka cadhooday min qowli hadalkiis oo had iyo jeer yarxamuka allah had iyo jeer diinta ka mid ma aha inaad isku ad adkayso ood isku kalifto waxaan laguu kalifin oon laguu diran marka maadaama soomka maalinta carafa sunanimadeeda uu ogaado loo sheegay nebigu ninkan wuxuu ku inkirayaa oo ku diidayaa rasuulkii allow adigu sideed u soontaa iyo kayfiyadan u baxseeyo wax loo dirsaday ma ah mar haddii soomkani inuu sunno yahay loo sheego loo sheegay de waa inuu soomo un laakiin taftiish iyo baarbaaritaan kale uma eka markaa rajulun ata nabiya sala allahu calayhi wasalama nin baa nebiga u yimid oo faqaala waxa uu yidhi kayfa tasuumu rasuulkii allow sideed u soontaa maalinta faqadiba rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalama min qowlih rasuulku hadalkiisii waa ka cadhooday falamaa ra'aa cumaru qadabahu cumar markuu cadhadiisii arkay qaala waxa uu yidhi radiinaa billaahi rabbaa ilaahay baanu raalli uga noqonay rabbinimo wa bilislaami diinaa islaamkaanu raalli uga noqonay diin ahaan wa bimuxammadin sala allahu calayhi wasalama nabiya muxamed ayaanu raalli uga noqonay nebinimo nacuudu billaahi ilaahay baanu ka magan gelaynaa ayaa cumaruu yidhi min gadabi illaahi wa gadabi rasuulih ilaahay cadhadiisa iyo rasuulkiisa cadhadiisa ilaahay baanu ka magan gelaynaa fajacala cumaru cumar waxa uu gudagalay yuradidu hada alkalaam hadalkaa inuu ku celceliyo xataa sakana gadabuh ilaa nebiga cadhadiisa ay degtay faqaala cumaru cumar markaa waxau ihi yaa rasuula allah rasuulkii allow kayfa biman yasuumu dahra kullah bal ka waran ninka sanadkoo dhan soomaya ee soomka isku xidhiidhiyaan afurinba macnaa sanadkoo dhan soon dabada isku geliya xataa ciidaha aan afurin qaala waxau idhi laa saama walaa aftar mana soomin mana afurin aw qaala ama waxau idhi lam yasum walam yufdir ma soomin mana afurin ma soomin oo liannahu lam yaxsul calaa ajri sawm waayo abaalkii soomka ma helin waayo cibaadada waxaa ajri iyo abaal lagaga helaa bilmutaabaca markay cibaadadaadu tahay cibaado waafaqsan tii nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam ayaa ajri iyo abaal laga helaa laakiin cibaadadu sunnadii nebi moxamed hadday dhinac martoy khilaafto ajri lagama helo xataa haddaad ku tacabtood ku daasho waa caamilatu naasiba aduunbaa iska daalay markaa nebigu waxau yidhi ma soomin waayo dee lam yaxsul calaa ajri sawm isagunbaa iska afxidhnaaye dee abaal soon ma helin walam yuftir mana afurin oo dee waxna iskama cunin macnaha waxa u kulmay manuu afurin oo wax iskamuu cunin manuu soominoo wuu afxidhnaa uuna ajri iyo abaal kama helin maxaynu halkaa ka qaadanaynaa cibaadada tacabkeeda iyo dadaalkeeda iyo farabadnaanteedu laguma qiimeeyo laakiin waxaa lagu qiimeeyaa bimuwaafaqatiha lisharci illaah waxaa lagu qiimeeyaa bilmutaabacati lirasuuli illaah waxaa cibaadadu qiime iyo qadar iyo abaal iyo midho ay ku leedahay inta ay ka waafaqsan tahay sunnaha nebiga bal ninka soomba aan furin ee dabada isugu xidhay tacab iyo daal u hadhay miyaad garanaysaa soo wax lagu daalo wixii ugu badnaayee ugu adkaa muu samayn haddana nebigu muxuu yidhi lam yasum walam yuftir waayo soomkiisanaa sunnadii khilaafay abaal male marka isagunba iska gaajooday soo arki mayse marka waxaad ogaataa weligaa iyo allaha haddaad istaaliso oo aad yacni tacabto oo aad camal kasta samayso laakiin camalkaagu sunnadii aanu waafaqsanayn adunbaa iska daalay waayo dadka qaarkood waxaa laga yaabaa cibaadaad lam yushricha allah lam ya'dan bihi allahu walaa rasuuluh cibaadaad aan ilaah iyo rasuulkiisu toona ogolaan cidina aanay u diran inuu hadh iyo habeen u taagan yaha laga yaaba yacni atbaacu suufiya ugu badan waxyaabaha noocaas dadka suufiyada waxyaaba ay ku cibaadaystaan iyo awraad iyo adkaar iyo xadro iyo waxaan loo diran ayuu hadh iyo habeen ku qaylinaya kusoo jeeda marka waxna umay marxin oo tacab iyo daal waa u dhammaaday ajri iyo abaalna kama helayo wisri iyo dembi inuu ka fuulo mooyaane marka calaa kullin cibaadadaadu ha noqoto mid sunnada nebiga waafaqsan si aada abaal uga hesho haddii kale waxa weeyaan adiga unbaa daalay waxaad ogaataa cibaadadu yacni inay asalkeedu cibaado tahay mashruuca kuguma filla laakiin hay-ada iyo qaabka iyo cadadka iyo sidaad u gudanaysa iyo sifadeeduna waa inay sunnada waafaqsanta waayo iminka cibaadatu sawm dee waa cibaado mashruuco min afdal alcibaadaada soo maaha laakiin xaggii cadadka iyo kayfiyada iyo tirada ayuu sunnada ka khilaafay oo macnaha xataa hadduu soomkiisa ka dhigi lahaa siyaamu daawuud yasuumu yowman wayuftiru yowman dee ajri iyo abaal wuu ka heli lahaa soo maha waayo kaa nebigu wuxuu ku tilmaamayba afdalu siyaam inuu yahay laakiin markuu sanadkii oo dhan xidhiidhiyey hay-ada iyo sifadii soomka ayuu ku khilaafay sunnada nebiga walow soomku mashruuc ha ahaado laakiin cadadkiisa iyo tiradiisa iyo sifadiisa ayuu ku khilaafay marka cibaadadu hay-adeeda iyo sifadeeda iyo asalka sharciyadeeda intaba waa inay diinta ka waafaqsantah oo asal ahaan waa inay mashruucu tahay mashruucul asligu kuguma fille eh hay-adeeda iyo sifadeeduna waa inay waafaqsan tahay sunnihii nebiga labadaaba waa in lagaa helo laakiin hadday tahay almashruucatu biasliha almamnuucatu biwasfiha dee waa bidca idaafiya sidaas weeye qaala markaa waxa uu yihi kayfa man yasuumu yowmayni wayuftiru yowmaa bal ka waran ninka laba maalmoodna soomaya maalinna afuraya qaala wayutiiqu dalika axad wuxuu yihi oo arrintaa ma qof baa kari karaya ma cid baa arrintaa awooda qaala waxa uu yihi kayfa man yasuumu yowman wayuftiru yowmaa bal ka waran ninka maalinna sooma maalinna afura qaala daaka sawmu daawuuda calayhi asalaam waxau yidhi kaasi waa soomkii nebi daawuud qaala waxau yidhi kayfa man yasuumu yowman wayuftiru yowmayn riwaayaadka qaarkood wahuwa acdalu siyaam soom isagaa ugu toosan oo ugu fadli badan kaa nebi daawuud qaala kayfa man yasuumu yowman wayuftiru yowmayn waxau yidhi bal ka waran ka maalinna sooma laba maalmoodna afura qaala waxau nebigu yidhi wadidtu annii tuwiqtu daalik waxaan jeclaan lahaa arrintaa in lay karsiiyo oo ankaro uma qaala rasuulu lah dabeed rasuulku wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalam halaatun min kulli shahrin saddex maalmood oo bil walba laga soomaa wa ramadaanu ilaa ramadaan iyo ramadaanta ramadaanta kale lagu gaadho fahaada siyaamu dahri kulli kaasi waa sanadkii oo dhan soomkiisii oo macnaha saddex cishoo bil kasta laga soomaa waxay ka dhigan tahay bil walba inaad soontay soo maha lianna bil walba saddexdeeda cisho soddon bay u dhigantaha toban marka lagu dhufto alxasanatu bicashri amhaaliha markaa bil walba markaad saddex ka soonto waad wada soontay ramadaantiina markaad u geyso sanadkii o dhan waad soontay siyaamu yowmi carafata maalinta carafe soomkeeda waxaa rasuulku yidhi axtasibu cala allah ilaahay waxaan ka xisaabsanayaa oon ka tirsanayaa an yukafira sana alatii qablah in sanadkii ka horreeye kal hore wixii dembi dhacay lagu dhaafo oo lagu tirtiro wasana alatii bacdah iyo sanadka ka dambeeyana dembigiisa ilaahay inuu ku tirtiruu ku dhaafo waxau rasuulku yidhi soomka maalinta carafa waxaan ilaahay ka xisaabsanayaa inuu ku dhaafo maalintaa soomkeeda kal hore iyo kal dambe labadoodaba dunuubta dhacaysa kii hore u dhacayo ka dhici doonaba wa siyaamu yowmi caashuuraa maalinta caashuura soomkeedana waa maalinta tobnaad ee muxaram eh axtasibu cala allah waxaan ilaahay ka xisaabsanayaa an yukafira sana alatii qablah sanadii ka horraysee kal hore dembigeedii in alla ku dhaafo ku tirtiro baabu tarki sawmi yowmi carafata bicarafa lilxaaj baabkana waxa uu ka hadlayaa ninka xaajiga ee carafo taagani inuu soomka maalintaa carafo isaga tago si uu ugu xoogaysto ilaahay dikrigiisa iyo aacadiisa can umi lfadli waxaa laga wariyay bint alxaaris aid radia allahu canha ilahi raalliha ka hade ana naasan inda tamaaraw cindaha inay dad agteeda ku murmeen yowma carafata maalintii carafa fii siyaami rasuuli illaah rasuulka alle soomkiisii bay ku murmeen oo faqaala bacduhum barhkood waxay yidhahdeen huwa saa'imun waa sooman yahay wa qaala bacduhum barhkoodna waxay yidhahdeen laysa bisaa'imin ma soomana faarsalad ilayhi biqadaxi laban waxay u dirtay markaa galaan caana ah wa huwa waaqifun calaa baciiri isagoo awrkiisii ku taagan bicarafata carafana taagan oo awrkiisii fuushan fasharibahu markaa nebigu waa cabay sala allahu calayhi wasalam marka ficil ahaan buu nebigu u muujiyey maalintaa inuu afuranaa markaa xaajiga waxa sunno u ah inaanu maalintaa soomina uu iska afuraado si uu taacada iyo dikriga maalintaa waxa weeyaan qofka loo baahan yahay inuu sameeyo iyo ducada uu ku dadaalayo si uu awood iyo tamar ugu helo baabu nahyi can siyaami yowmi aladxaa waalfitri baabkana waxa uu ka warramayaa reebista laysku diiday maalinta ciidul adxada iyo maalinta ciidulfitrida soomkooda la diiday can abi cubayd waxaa laga wariyey mawla ibni ashar ahaa ibnu asharkii u xoreeyey annahu qaala inuu yidhi shahidtu lciida ciidda ayaan la soo xaadiray maca cumar ibni alkhaaab radia allaahu canhu cumar ibnu alkhaaab ayaan ciid kala qayb galay fa jaa'a markaa waa yimid cumar oo fasallaa waa tukiyey dadkii uma insarafa dabeed salaaddii waa ka baxay oo fakhataba annaasa dadkii buu khudbeeyey oo faqaala waxau yihi cumar ina haadayni labadani yowmaani laba maalmood weeyi labadaa maalmood oo nahaa rasuulullah rasuulka ilaahay uu diiday sala allahu calayhi wasalama siyaamahumaa soomkooda uu diiday yowmu fitrikum min siyaamikum maalinta soomkiina aad ka afuraysaanee ciidulfidrida waalaakharu maalinka kalena yowmun maalin weeyi kaasoo taakuluuna aada cunaysaan fiihi yowmka dhexdiisa min nusukikum nusugiinna macnaha odxiyadiinna aada wax ka cunaysaan nusugu waa odxiyada yacni ilaahay loogu taqarubayo ee loogu dhowaanayo marka maalinka kalena waa maalinta aada odxiyadiinna wax ka cunaysaan marka labadaa maalmood ee ciidul adxaa iyo ciidulfitri waxa weeyaan in la soomo nebigu waa diiday oo waxa weeyaan nahyi weeyi baabu karaahiyati siyaami ayaami tashriiq maalmaha ayaamu tashriiqa la yidhaha soomkooda karaahiyeysiga la karaahiyeystay marka ayaamu tashriiqu waxa weeyaan waa koob iyo tobanka iyo labiyo tobanka iyo saddex iyo tobanka yacni maalinta ciidul adxada waa yowmu naxriga yowmu naxri waa maalinta tobnaad ee dilxija oo dadka xujaajtiida wuquufkii carafa maalintii sagaaloodka markay soo dhammaystaan maalintaa tobnaadna waa maalinta yowmunaxriga waana yowmulxaji alakbar oo maalinta ninka xaajiga ee acmaasha ugu badan uu sameeye ugu tacabka badan marka ayaamu tashriiquna waa saddexda maalmood ee ka dambeeye koob iyo tobanka iyo labaiyo tobanka iyo saddex iyo tobanka tashriiq waxay ka timid luqada carbeed sharaqa yushariqu tashriiqa tashriiq waa hilba wararka hilbaha in cadeeda loo dhigo marka waxaa la yidhi dee carabtii hore maalmahaas ayaa waxay samayn jireen dee hilbaha iyo xoolaha faraha badan ee la qalanayo hadday odxiyada tahay iyo haddii hadyiga tahay waayo maalmahaas dee ninkaan xaajiga ahayna waxa sunno u ah inuu iska odxiyaysto ninka xaajiga ee mutamatica ama qaarinka ana inuu hadigiisii qalo oo qofka xaajiga ah maalintaa tobnaad hadduu qaarin ahaa iyo hadduu mutamatic ahaa mufridkii mooyaane yacni labada noocee kale loo xajeye qiraanka iyo tamatuca ee maalintaa waxaa looga baahan yahay tobnaad inuu neef qalo oo hadi ah waana damu shukraan ilaahay subxaanahu wa tacaala ugu mahadnaqayo cibaadada u taam yeelay waayo dimaada ayaa loo qaybayaa damu jubraan iyo damu shukraan damu jubraanku waa qofka dee fidya ay ku laasimta ee ama maxduur yacni wax muxaram ka ahaa waxa weeyaan la yimid ee ku kabaya markaa dee dhiig lagu yeeshay uu ku kabo wixii ka dhacay laakiin kan hadiga uu qalaya maalinta tobnaad xaajigu waa damu shukraan oo waxba ku kabi maayo waa mahadnaq ilaahay buu ugu mahad celinaya marka maalintaa maadaama xoolo fara badan la qasho xujaaj iyo kayrkoodba dee hilbaha maalintaa ka soo hara ayay cadeedda u dhigan jireen si ay cimri iyo wakti hilibkaasi dee muddo uugu yaallo marka la angejiyo cadeedday ku wari jireen marka ayaamu tashriiq waa maalmaha hilba warhadka hilbaha ay wadhanayaan dadku can nubayshaa alhudali waxaa laga wariyey radia allahu canhu qaala inuu yidhi qaala rasuulu llah rasuulka alle wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalama ayaamu tashriiqi maalmaha hilbawadhadka ee hilbaha la wadhanayo ama hilbaha waxa weeyaan la dhiganayo ayaamu aklin wa shurbin cunto iyo cabbitaan maalmaheed weeyi maalmaha ayaamu tashriiqu waa koob iyo tobanka iyo labiyo tobanka iyo saddex iyo tobanka dilxijo eh waa maalmo cunto iyo cabbitaan marka maalmaha ayaamu tashriiqa dee soomkoodii waa karaahiyo waa makruuh laakiin yowmu lciid waa maxay waa muxaram iyada maalinta ciidda in la soomaa muxaram weeyi oo ma banaana wa fii riwaayatin riwaayo kalena waxaa ku sugnayd wadikrin lilaah yacni xus ilaahay la xusayo weeyi yacni maalmaha ayaamu tashriiqu waa maalmo cunto iyo cabitaan iyo dikrin lilaah ilaahay la xuso waa maalmo waxna la cuno waxna la cabo ilaahayna subxaanahu wa tacaala la xuso oo la takbiirto oo la tasbiixsado oo ilaahay tacdiimkiisa iyo weyniintiisa la muujiyo can baabu siyaami yowmi lithnayn maalinta isniinta soomkeeda baabkii ka hadlaya weeyi can abi qataadata waxaa laga wariy radia allahu canhu ana rasuula allahi in rasuulka alle sala allahu calayhi wasalam su-ila in la weydiiyey can sawmi yowmi lithnayni maalinta isniinta soomkeedaa la su-aalay faqaala rasuulku waxau yihi fiihi wulidtu maalintaasi waa maalintii lay dhalay yacni yowma alithnayn maalintaan dhashay weeyi wa fiihi unzila calaya waana maalintii waxyiga laygu soo dejiyey marka maadaama ay tahay maalintaan dhashay iyo maalintii la ii waxyooday dee waan soomayaa soomkeeduna sunna weeyi baabu karaahiyati siyaami yowmi ljumcati mufrada baabkana waxa uu ka hadlayaa maalinta jumce soom in lagu keli yeelo karaahiyada la karaahiyeystay can abi hureyta waxaa laga wariyey radia allahu canhu qaala inuu yihi qaala rasuulu llah rasuulka alle wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalam laa yasum axadukum midkiin yaanu soomin yowma aljumcati maalinta jumce ilaa an yasuuma qablahu aw yasuuma bacdah inuu maalinta ka horaysa soomo ama maalinta ka dambaysa mooye maalin jumce gaar ahaanteeda yuu ugu gaar yeelin soom yuu maalintaa soom ku gaar yeelin وعن أبي هريرة أبي هريرة وحلق وري رضي الله عنه لا رأى لك هذا عن النبي النبي وحو كوري صلى الله عليه وسلم قال إنه يري لا تختصوا هكو قاري لنا ليلة الجمعة هبينك جمعها بقيام قيام من بين الليالي هبين ذاك لدحدو ذاتك قاري يشان ولا تخصوا هكو قاري لنا يوم الجمعة مالنت جمعة بصيام صوم من بين الأيام مالمها كلدحدو ذاتك قاري يشان ilaa an yakuuna inuu ahaado mooyaane fii sawmin soom yasuumuhu axadukum midkiinuu soomi jiray oo caadadiisuuna ay soo waafaqday markaa ha iska soomo xadiidkani waxa uu raddi sariixa ku yahay hadday qaadanayaan yacni bacduljamaacaat jamaacaadka qaarkood caadada ay caadaysteen in habeenkaa jumcada lagu khaas yeelay ictikaaf iyo qiyaam habeenkaas ayaa nin walba bustihiisa iyo gogashiisa qaadanaya waxa weeyaan habeenkaa waa lasoo ictikaafaya marka habeenkaa maxaa lagu gaar yeelay qiyaam iyo ictikaaf iyo cibaado habeenadii kale aanay lahayn iyo xadiidkaa nebigu sala allahu calayhi wasalam iyaanu sariix ku ahayn oonu ku caddayn in la reebay oy nahyi tahay in habeenka jimcaad lagaga gaar yeelo habeenada kale cibaado khaas ah iyaanu nahyi sariixa ahayn waxaa laga yaabaa haddii loo sheegana inay ta'wiil iyo makhaarij iyo meelo kaleo ay ka baxaan inay raadiyaan laakiin qofka sunnigiihi xadiidka nebiga marka loo sheego makhaarij iyo meelo uu ka baxo ma raadsadee wuu hogaansamaa marka yacni waxaa habboon inay ka digtoonaadaan in habeenkaa ama maalintaa cibaado lagu gaar yeelo waayo yowmuuljumca maalinimada jumcaha in cibaado lagu gaar yeelona waa laynoo diiday soom iyo wax la mid ah habeennimadiisana qiyaam qiyaamuleyl iyo waxyaabo la mida in lagu gaar yeelo waa laynoo diiday ictikaaf in lagu gaar yeelana waa manhi oo ma banaana waayo dee waa cibaado lagu gaar yeelay habeenkaa oo habeenadii kale lagaga soocay min ayna laka marka yani halkee aad ka daliishanaysa rasuulku sala allahu calayhi wasalam wuxuu ka soo reebay uun ninkii soom caadala ahaa yacni qofkii soom yani caado u lahaa inuu soom soomo marka maalan hadduu ahaa dee kaana yasuumu yowman wayuftiru yowman oy maalintii jumco kusoo beeganto la odhan maayo jimcahanuu ku gaar yeelay waayo isagu ifraaduljumca umuu qasdin ee caadadiisi unbuu waafaqay kaasi dhibaato ma leh waxay la mid tahay xadiidkii hore dee abu hurereyna soo maray laa taqadamuu ramadaana bisawmi yowmin walaa yowmayn yacni maalin ama laba maalmood soonkood ramadaan ha kala hormarina ilaa rajulun kaana yasuumu sawma falyasumhu nin caadadiisu ay ahayd inuu soom soomi jiray oo caadadiisii ay ku soo beegantay mooyaane kaasi ha iska soomo marka calaa kullin yacni caado aad u lahayd soon hadday ku soo beeganto maalintaa jimcada wax dhibaato a ma leh laakiin aduu hawlo qasdin oo ha ku gaar yeelin maalinta jumcaad inaad soonto ha ku gaar yeelin waxau rasuulku yidhi markaa laa takhtasu leylata aljumcati biqiyaamin min bayni layaali habeenka jumcaad ha ku gaar yeelina qiyaam habeenada kale aad kaga soocaysaan iska ilaali marka ciddaad ku aragtana uga dig waayo yacni shaygu sharci kuma noqdo jamaaca samaysiiyo hebel baa sameeye wuxuu shaygu sharci ku noqdaa daliilka ilaahay kitaabkiisa laga soo qaadanayo iyo sunnada nebiga sal alay slam mar haddaanu daliil lahayn bidco weeyaane ka kac karaamana ma leh may malaayiin min almuslimiin ay sameeyaan wax karaama a ma leh waa bidca walaa takhusu yowma aljumcati bisiyaamin min bayni alayaam ha ku gaar yeelina maalinta jumcadana soom maalmaha kale aad kaga soocaysaan ilaa an yakuuna fii sawmin yasuumuhu axadukum inuu ahaaday soon midkiinuu soomi jiray mooyaane baabu sawmi alaaati ayaamin min kulli shahrin baabkana waxa uu ka hadlayaa saddex maalmood bil walba in laga soomo can mucaadati alcadawiya waxaa laga wariyay annaha qaalat inay tidhi sa'altu caaishata waxaan weydiiyey zawja nabiyi oo nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam xaaskiisa ahayd waxaan weydiiyey akaana rasuulullah sala allahu calayhi wasalam rasuulka alle ma aha yasuumu kii ka sooma min kulli shahrin alaaata ayaam bil walba saddex maalmood ma ka soomi jiray qaalad waxay tidhi nacam haa faqultu laha waxaan ku idhi min ayi ayaami shahri kaana yasuumu maalmaha bisha maalmahee ayuu ka soomi jiray ayaamka ama maalmaha ay bishu ka kooban tahay maalmahee ayaa uu ka soomi jiray qaalad waxay tidhi lam yakun ma ahay nebigu yubaalii kii u aabba yeela oo dembe kama geli jirin min ayi ayaami shahri bisha maalmaheeda taallata uu yasuumu ka soomo yacni maalmaha ay bishu ka kooban tahay maalin alla maalinta uu ku soo beegmay uu ka soomayo dan kamuu geli jirin yacni meeshuu doonuu ka soomi jiray awalka iyo awsadka iyo aakhirkaba haddaba hada alxadiid iyo sidee loo jamcinayaa axaadiida qaarkood oo ay ku sugan tahay inuu nebigu sala allahu calayhi wasalam ku dhiiri geliya asxaabtu inay soomaan maalmaha la ydhaa ayaamulbiidka ayaamulbiid waxaa loo yidhi waa maalmaha dayixu iftiin badan yahay ee caddada ah waana saddex iyo tobanka iyo afar iyo tobanka iyo shan iyo tobanka maalmahaas weeye markaa sunanu tirmidi min xadiidi abi dar waxaa ku sugnaaday rasuulku inu yihi sala allahu calayhi wasalam yaa abaa dar idaa sumta min ashahri alaaata ayaamin fasum alaaa cashrata wa arbaca cashrata wa hamsa cashra abuu darow haddaad bishiiba saddex maalmood ka soomayso waxaad ka soontaa saddex iyo tobanka iyo afar iyo tobanka iyo shan iyo tobanka wahaakadaa yacni axaadiis kale ayaa nebigu ku booriye oo ku dhiirigeliya maalmaha laydhaa ayaamulbiidka ee caddada ah in soomka lagu beego saddexda maalmood ee bisha tana caaisha waxay leedahay meel alla meeshii kusoo hagaagtaba waa ka soomi jira marka alxaafid ibnu xajar fii fatxi ilbaari mujalladka afraad safxada laba boqol labaatan iyo toddoba wuxuu ku yidhi fa kullu man ra'aahu facala nawcan dakarahu wuxuu yidhi raawi kasta oo arkay inuu nebigu nooc sameeyey ka mida anwaacdii soomka wuu sheegay macnaha wuxuu yidhi raawi kastaa wuxuu ka warbixinayaa oo uu sheegayaa wuxuu nebiga ka arkay kii ka arkay isagoo xagga hore ka soomay xagga horeu ka sheegay kii awsadka ka arkay wasadka ayuu ka sheegay kii aakhir ka arkayna aakhirka culimadiina taasunbay kala rajaxeen oo kala qaateen waxau yidhi ibnu xajar wa caaishatu ra'at jamiica dalika wakayrah fa atlaqat caaishana yacni waxaasoo dhan way wada aragtay markaasay idlaaqday oo arrinka caam yeeshay caaishana yacni bishii dhinac walba isagoo ka soomay aragtay markaasay jawaanibtii bisha oo dhan ku caam yeeshoy tidhi dembe kamuu geli jirina meel walba waa ka soomi jiray yacni saxaabadan kalena mid walba intii uu arkunbuu ka sheegay caaishana dhammaan way wada aragtay dhammaanna waa wada sheegtay waxau yihi markaa ibnu xajar waladii yadhar ana aladii amara bihi waxaha calayhi wawasaa bihi awlaa min hayrih wuxuu yihi laakiin sida daahirkii waxay tahay yani noocyadan la tilmaamay nooca uu nebigu amray ee saxaabada uu ku booriyey ee uu kula dardaarmay ayaa ka awlaysan oo ka mudan kana fadli badan kuwa kale wa amaa huwa isaga miyaa nebiga sala allahu calayhi wasalam waxau yidhi ibnu xajar falacalahu yacridu lahu maa yushghiluhu can muraacaati dalik waxba suurowdaa inay nebiga ku soo darida axwaal ka shuqlisa inuu u fiirsado maalmihii saddex iyo tobanka iyo afar iyo tobanka iyo shan iyo tobanka in wax ka shuqliyaaba la soo dartay baa laga yaabaa dabeed meel kale uu ka soomo bishii ka mid ah aw kaana yafcalu dalika libayaani aljawaaz wa kullu dalika fii xaqihi afdal ama waxaaba laga yaabaa buu yidhi inuu nebigu sidaa u samaynayey oo bisha dhinac walba uga soomaya awal iyo aakhir iyo awsadba si uu u caddeeyo bannaanaanshaheeda waayo nebigu sala allahu calayhi wasalam hadduu sameeyo khilaaf alawlaa yacni sida afdalkee laga awlaysan yahay hadduu nebigu sameeyo wuxuu u samaynayaa ilan waa musharac oo sharcigii loo waxyooduu ummadda gaadhsiinaya isagu nebigu markaa wuxuu u samaynaya libayaani iljawaaz walow arrinka ha laga fadli badnaadee inay sidani bannaan tahay haba laga mudnaadee wamaca daalika waxaa ibnu xajar uu yidhi taa khilaafulawlaha ee uu samaynayo nebigu laftigeeda markuu sameeyo fii xaqihi afdal xaqa nebiga sidaa lafteeda markaa fadli badan waayo dee nebigu wuxuu u samaynayaa litashriic walibayaani iljawaaz marka isaga xaqiisa khilaafulawla kuma aha eh sidaasaa afdala ilan ummaddu u caddaynaya jawaazka eh laakiin ummadda tabaca ee nebiga ku raacaysa ama kaga dayanaysa sunnadiisu sidii afdalka ahayd waa inay raacaan iyagu waxa u yihi markaa watatarajaxu lbiidu bikownihaa wasata shahri wawasatu shayi acdaluh wuxuu yidhi haddaba maalmaha ayaamulbiidka saddex iyo tobanka iyo afar iyo tobanka iyo shan iyo tobanku waxay ku rajaxmayaan ahaanshaha ay yihiin bisha bartankeedii wasadka shayguna waa halka ugu awlaysan ee ugu fadli badan waana meelihii nebigu sal lay slam uu ku booriyey saxaabada yacni wasadkaa bisha inay ka soomaan marka waxaa lagu idlaaqay un meelaha kale wuxuu nebigu uga soomay waa libayaan ljawaaze awlaha iyo afdalku wasadka ayaamulbiidka weeyi waxa ibnu xajar uu yidhi hadalka isagoo sii wada wa fii kalaami hayri waaxidin min alculamaai ayضa ana istixbaaba siyaami biid ana istixbaaba siyaami albiidi hayru istixbaabi siyaami alaaثati ayaamin min kuli shahr in badanoo culimmada ka midiina waxaabay tilmaameen in sunanimadan la sunneeye ayaamulbiidka soonkoodu uu ka soocan yahu uu ka duwan yahay sunanimada la sunneeyey in la soomo saddex maalmood oo bil walba ah walidaalika ayaa ahlucilmigu waxay yidhaahdeen markaa maadaama qowlkaasina uu jiro si laysku waafajiyo siyaamu alaaثati ayaamin min kuli shahr iyo siyaamu ayaami albiid si ay labadaasi kuugu kulmaan waa inaad ku beegto ayaamulbiidka waayo dee qofka ayaamulbiidkii kusoo beegmaa yacni xafigii iyo boorintii iyo dhiirigelintii nebiga ayaamulbiidkana waa waafaqay oo ayaamulbiidkii wuu soomay sidoo kale dardaarankii nebigana waa qaatay siyaamu alaaثati ayaamin min kuli shahr marka labadii fadiilaba waa u xasileen qofka ayaamulbiidkii soonkiisa ku beegay haddii kale waxay noqonaysaa inuu dee tarkiibkii ayaamulbiidkana gaar u sameeyo alaaatu ayaam min kulli shahrna gaar u sameeyo laakiin hadduu maalintaa ku beego waxa weeyaan labadii fadliba waa u sugmeen marka waxa fadli badan waxa weeyaan inuu maalmaha ku beego ayaamulbiidka soonkiisa baabu karaahiyati sardi siyaam baabkana waxa uu ka waramayaa soomka in la xidhiidhiyo oo aan waxba loo dhexaysiin karaahiyada la karaahiyeystay oo siyaamulabadkii oo kale ama sanadka o dhan can cabdilaahi bni camr bn alcaas waxaa laga wari radia allahu canhuma qaala inuu yihi balaqa nabiya nabiga waxaa gaadhay sala allahu calayhi wasalam annii asuumu waasrud annii asuumu inaan soomo oo asrudu soonkana aan xidhiidhiyo oo wa usalli leyla habeenkii oo dhanna aan tukado salaada aan xidhiidhiyo fa ima arsala ilaya wuxuu yidhi haddaba waxaa yacni laba waa miduuna fa imaa arsala ilaya imaa inuu nebigu iisoo fariin diroon u imid wa imaa laqiitu iyo inaan la kulmay labadaa waa miduune faqaala markaa nebigu waxau yidhi sala allahu calayhi wasalam alam ukhbar miyaan la ii sheegin cabdilaahi bnu camarow annaka tasuumu walaa tuftir inaad soontoonad afurin wa tusalli leyla habeenoo dhanna aad tukato halkaa xikmad aada iyo aada muhiim u ah oo waaqica aynu ku nool lahayna calaaqo adag la leh ayaa ayaa ku jira faa'iide aada iyo aada u muhiima alam ukhbar waxay tahay faa'iidada ku jirtaa yacni ibnu xajar waxa uu ku tilmaamay fatxulbaariga mujalladka saddexaad safxada soddon iyo sideed waxa uu yidhi qowlu nabiyi sala allahu calayhi wasalama alam ukhbar fiihi ana alxukma laa yanbagii ila bacda atahabut waxaa ku sugan in xukumka cala alashkhaas dadka in xukum layska saaraa inaanay bannaanayn ilaa marka la hubsado dabadeed mooyaane liannahu lam yaktafi bimaa nuqila lahu can cabdillaah waayo nebigu wixii saxaabadu ay uga soo rareen cabdilaahi bnu camar bni alcaas oo weliba aabbihii oo saxaabiga uga soo raray kumuu kaaftoomin xataa laqiyahu wastahbatahu fiih ilaa intuu la kulmay uu ka hubsaday warbardaalka u fiirsada idan ka wax soo rarayaa waa saxaabi saxaabadii ugu fadliga badnayd ka mid a waa camar ibnu alcaas waa saxaabi kan wax ka soo raraya waa inankiisa cabdilaahi cidda wuu soo raray waa rasuulullaahi moxamed sala allahu calayhi wasalam rasuulkii muu odhan khalaas dee nin fiqaa oo lagu kalsoon yaha warii sheegaye xukumkii uun muu ridin laakiin cabdilaahi bnu camar intuu u yeedhay markuu u yimid ayuu horta waraystuu ka hubsaday wixii soo gaadhay markaasuu yidhi alam ukhbar annaka tasuumu walaa tuftir wa tusalli leyl cabdilaahi bnu camarow miyaan la ii sheegin oo warkaagu aanuu igu soo gaadhin inaad sidaa yeesho wuu ka hubsaday waxaad iska ilaalisaa markaa hebeloon ku kalsoonahay baa ii sheegay inaad axkaam dadka waxa weeyaan dhakada aad kaga saarta iska ilaali iska hubso wixii khabarku soo gaadhay waayo kuwii kusoo degtay ya ayuha aladiina aamanuu in jaakum faasiqun binaba'in fatabayanuu man huwa khayrun minkum kuwa idinka khayr badan oo idinka warac badan oo idinka diin wanaagsan ayay ahaayeen haddana waxaa la yidhi iska hubsada rasuulullaahi moxamed sala allahu calayhi wasalam iyo saxaabadiisii khiiratu nnaas ayaa lalahaa hadduu faasiq war idiin keeno intaydaan ku dhaqaaqin o idaan warkaa ku camal falin waaba horta iska hubsadoo ka fiirsada markaad hubsataanuun xukumka ku duldhisa marka waxaad qaacido ka dhigataa hebel waa sidan sidanuu ku lahaa horta iska soo hubso laakiin markaaba haddaad axkaam xuluuliso dakada ka saarto dee waxaad noqonaysaa waxa weeyaan saaxibulaxkaam aljaa'ira axkaam jaa'ir oo daalimada un dadka nin waxa weeyaan madaxa ka saarayaad noqonaysaa faqaala markaa nabigu waxau yidhi alam ukhbar miyaan la ii sheegin annaka tasuumu walaa tuftir inaad soontoonaad afurin wa tusalli leyla habeenkiina aad tukato wuxuu yidhi falaa tafcal markaa sidaa ha yeelin fa ina licaynika xadan ishaadu xaq bay kugu leedahiyo nasiib riwaayaadka qaarkood dee ishaadu way guri oo macnaha haddaad soonuun u taagnaato maalin leyl habeen oo dhanna qiyaam aad u taagnaato indhahaaba ku guri oo araggaagaaba tegi markaa ishaadu nasiib bay kugu leedahay walinafsika xadaa naftaaduna nasiib bay kugu leedahay waliahlika xadaa ehelkaaguna nasiib buu kugu leeyahay mid walow xaqle xaqiisa markaasi fasum wa aftir soon afurna wasalli wanam tuko seexana wasum min kulli cashrati ayaamin yowmaa toban maalmood oo kastana maalin ka soon walaka ajru tiscatin sagaalka kalena abaalkooda waad leedahay tobankii maalmoodba haddaad maalin ka soonto sagaalkii kalena ajrigooda waa kuu qoran yahay oo dee alxasanatu bicashri amhaaliha qaala waxau yidhi inii ajidu aqwa min dalik inii ajidunii aqwa min dalik wuxuu yidhi rasuulkii allow waxaan naftayda ka helayaa intaa inan ka xoogiyo itaalroonahay yaa nebiy allaahi nebigii ilaahayow qaala waxau yidhi fasum haddaba soom siyaama daawuud calayhi salaam soomkii nebi daawuud soon qaala waxau yidhi wakayfa kaana daawuudu yasuumu yaa nebiy allah oo nebi daawuud siduu u soomi jiray qaala waxau yidhi kaana yasuumu yowma wayuftiru yowma maalin waa soomi jiray maalinna waa afuri jiray walaa yafiru idlaaqa marka ay colka iyo cadowga ishelaanna waxa weeyaan ma ordi jirin ee waa sugnaan jiray macnaha geesi sooma jeesta ayuu ahaa nin kabiisa ka orda ma ahay qaala waxau yidhi marka cabdilaahi bnu camar man lii bi haadihi yaa nebiy allah nebigii ilaahayow tan yaa ii damaanad qaadi kara tan haddaba sideen u karaa qaala waxau yidhi caaaun caaa waxau yidhi falaa adrii garan maayo kayfa dakara siyaama alabad in weligiiba la soomo sanadkoo dhan sida uu soo hadal qaaday garan maayo ma isagaa soo hadal qaaday mise cid kale eh faqaala nabiyu markaa nebigii waxau yidhi sala allahu calayhi wasalam laa saama ma soomin man saama alabad ninka weligiiba soomaa laa saama ma soomin man saama alabad ninka weligiiba soomaa macnaha ninka weligiiba sanadkii oo dhan soomka yacni isku xidhiidhiyaa ma soomin macnaha soomkiisa ajri kama helin xadiidkii kale ayuunbuu la mid yahay lam yasum walam yuftir mana afurinoo wax iskama cunin mana soominoo dee soom ajar leh muu soominoo markaa soomkiisu dee waxa soom lagu idlaaqaa soomka sharcigaasoo maaha ee sifaatkii sharciga laga helay marka wuxuu u yidhi laa saama waayo siyaamkiisaan sharci ahayn waayo cibaadada sharcigii waa ta shuruuddii sharciga oofsatay ee laga wada helay cabdilaahi bnu camar bacdu riwaayaad waxaa ku soo aroortay inuu aada uga qoomamooday markii uu weynaaday ee uu gaboobay oo uu yidhi yaa laytanii akhadtu yacni miyaan isagoo ka shallaayay oo ka qoomamoonaya miyaan fasaxii iyo ruksadii nebiga iska qaato waayo markuu xoogga ahaa awooddiisii unbuu ku qiimeeyey dee markuu gaboobuu weynaaday uu talax gabee awooddiisu ay daciifto kartidiisaba ma eegin marka yacni soomkii uu isku adkaynayey ayaa dee markii uu weynaaday ku adkaaday markaasuu ka calaacalay had iyo jeer markaa qofku yacni waa inaanu naftiisa wax ku adkayne inta sahlan ee uu joogtayn karo waa inuu cibaadaadka ka qaato baabu afdali siyaami siyaamu daawuud sawmu yowmin wa iftaaru yowm yacni baabkana waxa uu ka hadlayaa soonka u fadli badani soomkii nebi daawuud inuu yahay maalin in la soomo maalinna la afuro can cabdillahi bni camrin waxaa laga wariyay radia allahu canhuma qaala inuu yihi qaala rasuulu llah rasuulka alla wuxuu yihi sala allahu alayhi wasalam ina axaba siyaami ila allah soomka ilaahay ugu jecel yahay siyaamu daawuud waa soomkii nebi daawuud wa axabu salaati wa axaba asalaati ila allahi salaatu daawuud calayhi salaam salaada ilaahay ugu jecel yahayna salaadii nebi daa'uud weeye kaana yanaamu nisfa alleyl habeenka kale barhkii waa iska seexan jiray wayaquumu hulusahu saddex meelood oo meelna waa kici jiray wayanaamu sudusahu suduskiisa dambena waa seexan jiray wa kaana yasuumu yowman wayuftiru yowma maalin waa soomi jiray maalinna waa afuri jiray marka calaa kullin habeenkii inaad kala qaybsato bar aad qiyaam iyo cibaado u taagan tahay iyo bar aad iska seexanayso naftaada aad u raaxaynayso waa inaad u qaybiso ile naftaadu xaq bay kugu leedahe baabu man yusbixu saa'iman mutatawican uma yuftir baabkanna waxa uu ka hadlayaa ruuxa waa berisa isagoo sooman soom sunno ah haddana iska afura ee soomkiisii jebiya can caaishata caaisha waxaa laga wariyey radia allahu canha ilahi raallah ka ahday qaalad inay tihi dakhala calaya anabiyu nebiga ayaa ii soo galay ayaa ay tihi sala allahu calayhi wasalam daata yowmin maalin faqaala markaa nebigu waxau yihi hal cindakum shay wax ma haysaan faqulnaa waxaanu yidhi laa maya qaala wuxuu yihi fa innii idan saa'im haddaa waan soomanahay mar haddaydaan waxba hayn dee waan soomanahay maxaa halkaa laga qaadanayaa tabyiitu niya niyada in habeenkii la bariyo waa beriga ka hor inaan loo shardiyin soomka sunnada ah oo xadiidkii ku soo arooray qofka aan niyada soomka bariyin ee aan waa beriga ka hor niyeysan falaa siyaama lah waa soomka faralkee waajibka ah laakiin soomka sunnaha ah waa xadiidkan laga qaadanayaa inaad niyeysan kartaba imika inaad barqadaba iska niyeysan karta haddii aanad qureecan oo markaad istidhi qureeca aad waxba weyday inaad iska odhan karta fa innii idan saa'im marka calaa kullin waxa weeyaan soomka sunnaha ah looma shardiyo niyada habeennimo oo maalinnimadii ayaad aroornimadii markaad qureec ama cunto haddaad weydo ama adoon waayinba markaasaad iska niyoon kartaa uma ataana yowman aakhar maalin kalena waa noo yimid bay caaisha tihi rasuulku sala allahu calayhi wasalam faqulnaa waxanu idhi yaa rasuula allahi rasuulkii allow uhdiya lanaa waxaa naloo soo hadiyeeyey xaysun xays waa timir iyo caano iyo subag laysku cajiimay sida xalwadda oo kale ayaa xays laydhaa marka timirta iyo alaabtaa kale isku jirta ayaa naloo soo hadiyeeyey ayaan ku idhi bay caaisha tihi rasuulkii ilaahay faqaala waxau idhi ariniihi bal hadday tus falaqad asbaxtu saa'ima waxaan saaka waa beriistay anigoo sooman soon sunno ahe bal hadday tus siduu yahay faakala dabeed nebigu waa cunay sala allahu calayhi wasalam halkaana maxaa laga qaadanayaa qaacidada odhanaysa almutatawicu amiiru nafsi qofka soonka sunnaha ah yacni soomani naftiisa isagaa amiiru ah gelin hore iyo gelin dambe kuu doonuu iska furi karaa ilan waajib maahe waa sunne wallahu aclam